shacabka magaalada wajeer ayaa maanta dhigay dibadbax aad u ballaaran ay isaga kala imaadeen afarta daafo ee wajeer shacabkani ayaa ka hor imaadsan afduubkii siddeed iyo toban maalmood ka hor magaalada nairobi loogu geystay yuusuf xuseen ahna wakiilka deegaanka dheela caanoole ee degmo baarlamaaneedka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer waxaa gebi ahaan la xihay magaalada afarteeda dhinac ganacsayadii isku socodkii gabaaridii ayaa istaagay inta mudaaharaadka uu socday shacabka ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin waxaan u baahannahay inaynu dib u aragno wakiilkeena ama m c egeena qaar ka mid a shacabka wajeer iyo mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer saaxiibkana la ahaa mudanaha deegaanka dheela oo warbaahinta la hadleen ayaa sheegeen in ay dowladda ugu baaqayaan in si deg deg ah dib loogu soo fasaxo mudanaha deegaanka ceeldhaas haddii dembi lagu haystana la horkeeno sharciga
dhibka maanta halka iskuulkaan la keena waxaa waaye in aan muujinna hasirada aan ka qabna m c ega inay deela caanoli word halkan dadka maanta iskugu imaaday waa countiga wajeer oo dhan arrintaas waxay aad iyo aad waxu yihiin madaxdoodii oo si walba u hadashay kii maqanna meel ku jira aan la aqaanin kii hadlana waxba laga dhegaysanayn sidaa aawadeed waxaan rabnaa inay madaxweynaha gaarta sheegashadayna ballanta aad qaadday markaa lagu dhaarina waxay ahayd dadka in saa loo laaya ama loo weeya inay dhammaanayso waybu annaga waa ku aaminsanaynay ambaana laazimisha sisi wala watu walikuwa nasema wewe ni mtu wa uongo.
waxaan ka cabanaynaa dhibaato na haysa mcaga caanoole deela ward laga soo doortay ayaa sida loo afduubaya aan warkiisa hayna sabab ay nagu qabatayna ma naqaana waa nin madaxa dhowr iyo toban kun oo qof ayaa wacodaysay ninka asaga hay maanta oo labaatan habeen meel asraqi ruux jooga ma naqaana codsigayda ninka asaga waxaan rabnaa inay la soo daayo xurnimadiisa dowladda kenya ayaa haysa iskugu imaanay inaan la istaagno walaalkeen yuusuf walaalkeen oo maxshumaa yuusuf xildhibaanka laga soo doortay deela caanoole waxaas maqan yahay muddo toban iyo siddeed maalin ah waxaan leenahay laamaha amniga waxay hayaan cilmigii waxay hayaan khabiirtii waxay awoodaan meeshii nin lagu afduubtay inay ka tabatayaan oy keenaan laakiin meeshay maanta marahaysa waxayna tusahayaa inay ayaga gacanta kula jiraan waayo wax u danqanaa ma laha wax shaqadiisa hay ma laha waxaan rabnaa dadaad soo doorti annaga la shaqaynayna meesha waa joogi laannahay caloolxumo baa jirta waxaan rabnaa siduu ugu dhaqsiyaa badan ninkaas in la keena haddii qala dagaaji maxkamadda la keena haddii kalena la soo daaya mudaaharadaa soo baxay mudaaharaadka loo soo baxay waxaa waaye waxaan ka mudaaharaadaynaa dhibaatadan haysata oo naga haysata nin xildhibaanne oo la soo doortay la afduubay ma sugaynin maanta inaa maaragtay qof xildhibaanne sidii hadda ninkan walaalkee loola dhaqmi loola dhaqmo reer wajeer maanta waxaan u malaynaa meel walbaa laga imaaday lixda konstaysaa laga imaaday waxaan ka codsanaynaa dowladda ninkan waa nin madax lasoo doorto qof shakhsi makooso waa geli karaa laakiin sidii hadda loola dhaqmi si fiican maaha haddii wax makooso lagu haaya dowladda waxaan ka codsanaynaa ninkan inaa lasoo bixiyo bannaanka la keena kootini la saara waxyaalihii aas geystay oo makoosada kootiniga lagu dacwey laakiin sidii hadda loola dhaqmahay waa si naxariis darre oo ay ku jirin maaragtay qof waddani oo waddan u dhashay oo haddana la soo doorto inaa saa la yeel waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa nin walba oo dadweynaha oo maaragtay ninkan war ka haya inaan ninkan walaalkeenne meeshiis ku jiro ama meeshiis ku nool yahay ninkii information ka haya booliista loo geey haddii booliista ama maaragtay wasaaradaha kala duwan oo amniga ay gacanta ku hayaanna inaan la soo bixiyo oo kootiina la saar tawaato aan u dulqaadanaynin waa ku xunnahay aad baan ugu qoqomameynina wallaahi arrintan waa arrin maanta naxtin leh waayo waa iska dareemi kartaa nin xildhibaan maanta la soo doorto haddii saan loo afduubo dadweynihii iska caadiga ay maxasmoodaysaa marka waxaan codsanaynaa inaa maaragtay ninkan sida dhaqsiino badan loo soo dara waxaan la aadan xuseen cali mcga laga soo doortay ceelaas wad muxushumuha deela laga soo doortay muxushumuha tolfiyow ayaa naga maqan waxaana kuntuunsannahay intay dowladda kenya intaa hays county commissioner ayaa waraaq u qoray waa noogsoonnahay waxaa lagu afduubtay nairobi lagu afduubtay maanta waxaa waaye toban iyo siddeed maalin laga joogaa waxaan ka codsanaynaa dowladda intay tolfiyow sidai ugu dhaqsada ban loo soo days maanta waxaa meeshaa iskugu soo baxnay ninka walaalkeennahay oo laleeyahay muddo ku dhow labaatan beri dowladdana sharcigaa ka jira meeshaan ma ahan dadka sida xoolihin la afduubo sharciga meeshaan ka jira waxaa waye qofka dembi ma lahaan kara anaka ma lihin dembi hadduu leeyahay waa in maxkamadda la keenaa oo dembigiisa maxkamaddaas ku horqirta xaqaasuu leeyahay annakana waxaan xaqu leenahay walaalkeen ilaan ka helayna demonstrationka inaan wadna oo peaceful leh kastaba ha noqotee tan iyo maalinkii la waayey wakiilka deegaanka dheela canoole ee lagu magacaabo yuusuf xuseen loo garan og yahay tolfiyow ayaa waxa ay maanta laga joogaa siddeed iyo toban maalmood laamaha amniga iyo sidoo kale guud ahaan dowladda ayaana loogu baaqay haddii gacantooda uu ku jiro in si deg deg ah ay ku soo fasaxaan haddii dembi lagu hayana sharciga la horkeeno cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer